waxaan ahay wadani jecel dawaalidkii galay wadankiisa hooyo waxaan wacad ku qaaday waxaan wacad ku qaaday xamaanta magaalada hargeysa ee caasimada somalilan laga furay hotel casri oo loo magacbaxay royal hotel an cafeteria kaasoo laga furay cidhifka koonfureed ee magaalada hargeysa hoteelkan loo qabtay xaflad furitaan oo aada u ballaanay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada maayir ku-xigeenka magaalada hargeysa culimo dhallinyaro iyo dadweyne aada u tiro badan maan mas-uuliyiintii madasha ka hadlay ayaa waxay u duceeyeen ganacsadaha ka hirgeliyey magaalada hargeysa hoteelkan casriga ah iyagoo ilaahay uga baryay inuu ilaahay u barakeeyo ganacsigiisaas wadankiisa uhu taas oo ay sheegeen inay muujinayso sida dadka reer somalilan ay uga go-an tahay inay dalkooda dhistaan haddaba waxaan halkeedii kusoo tabinaynaa habkii iyo hanaankii ay u dhacday xafladaasi iyadoo halkaas ay ka hadleen mas-uuliyiin fara badan ugu horeyna wax hadalka abay oo ka hadlay madasha kana sheekeeyey duruufihii uu la soo maray samaynta hoteelkan mulkiilaha hoteelkaasi mudane cabdilaahi kaahin yuusuf waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida fiicanka aad u eg walinta waxaan ammaanayo dad badan qofka wixii aad samayso ugu ammaana oo yidhaahda wax fiican baasadi waa dhiirigelin waxaan aad halka ugu soo dhaweynayaa wasiirka cali maxamed cali maxamed warcadde wasiirka arrimaha gudaha oo isaguna runtii xadhigga ka jaray maanta meheradan iyo maxamed muuse abees wasiir dowlaha madaxtooyada ku-xigeenka hargeysa dhammaan intii kasoo wada qayb gashay waxaan idin leeyahay waa aada iyo aad baa u mahadsantihiin meheraduna waa ay noo badan tahay waa ku soo dhawaanaysaan dadku kusoo jiro aada iyo aad baan u maxanayaa waan idin mahad ku macelinayaa waan ku mahadsantihiin shirkada naja oo cabdiraxmaan kaw ciise maxamed ciise ayaa gurigan iyagana ugu ammaansan ee ay ka muujiyeen oo anigana iraalli gelisay dhismaahan waa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waayahay waa mahadsanya cabdilaahi waxaan u yeeri doonaa isaguna cabdikariin axmed mooge oo ku hadli doona magaca xaafadda masallaha
wasiirdowlaha madaxtooyada madaxtooyeenka caasimadda hargeysa taliyaha ciidamada badda xildhibaanada madaxda kale cuqaasha boqorada salaasiinta inta waan islaamaya sharaf weyn bay ii tahay inaan magaca xaafadda ku hadlo waan ka xumahay oo xaafadayada laba masalaanu kala nahay oo bariyo galbeed baa la idhahdaayo waddadaasana kaqaysa dadaalkii ugu dambeeye xaafadda laga qabtaan ku sugnaayo saasaa laga moodiyay inaan masalahoo dhan markaa aan guddigeeda ka mid ahay laakiin cali baa maqan oo xaafaddan wadalu ahaayo waan ku hadli karaa magaciisa uyeelitaanka wuxuu noqonayaa masaluhu inuu ahaado hal xaafad oo hal gudyo oo horumar uu lahaado dadaal baanu kusoo jirnay xaafadda way qurux badnaatay wadooyin badan baanu dhisanay halkan maanta aynu joogaana waa wixii ka dibnaa ilaailaha khayrs uu dhammaystiray kuu qurxiyey xaafadda isagana ilaaha qurxiyo waxaan rajaynayaa in dadka macaamiisha ah ee halkan iman doona ay xaafadda wanaageeda arki doonaan waayo markay dadka xaafadaha kale kasoo tallaabaan ay halkii yimaadaan waxaan doonaynaa inay arkaan hawada fiican waxaan doonaynaa inay arkaan wadooyinka wanaagsan waxaan doonaynaa inay arkaan xaafad wanaagsan oo la wada leeyahay oo bilaa qabiila oo bilaa qabyaalada oo cid walba ay tahay inay timaado oo ay soo degto ilmo nebi aadam oo dhan baa jooga caddaan iyo madow waxaan filaynaa in reer somalilan oo dhanna inay iman doonaan ay soo degi doonaan hudaalkana ruji wuxuu noqonayaa waxyaalihii xaafaddu ay u baahnayd ilaha yaryar ee kale adeega bulshada ah ee ama saribada ama ah wadooyinka oo laysku wada xidho oo kala boobaan oo taalan ka bilaabatay tan kuma soo xidhanto marka kuwaasoo laysku yaro xoogaa xidho maayar hogeynkii baa dee fadhiya xaafaddu way qurux badnaatay inta dowladda hoosena insha allah horena wax gacan bay uga geysteen iminkana waxaanu ka rajeynaynaa insha allah ilaha ka dhimo inay inay dhammaystiraan baan rajeynaynaa waxaa keliya kun maayar ka codsanayaa maayar xaafadan in yaroo dhuloo halkaa ku yaala oo erborkuna dhinac ka sheegto oo garoomo noo ah carruurta ku ciyaaraan baa jira guguri badan baa jira dad badan baa doonaya inay intaa yar qaataan jadibad meel aanu ka dhisano ma hayno garoonka badeed intaasaa noo ah intaa in loogu fara adeego oo aanay dowladdu naga bixin ama aanay cid soo siin ama iyadu aanay qaadin ayaan ayaan ayaanu codsanaynaa dhallinyarada ku ciyaartuna waan la dardaaranay iyaguna way ilaashanayaan marka intaasaa naga dhaxaysa bini aadamku haddii waayaan waxay wada leeyihiin dee dad ma noqdaan xaafadduna xaafad noqon mayso marka intaa naga dhaxaysa in naloo ilaaliyo erborka oo xaafadda ku yaalana ammaankiisa in gacan laga geysto ciddii dhul ku lehee dowladdu uga baahantaana si sharaf leh oo qiimo leh inay dhulkaa u hibayso dowladuna ay samirsiinta iyo magaranaysaa dhulka markay la wareegto wixii qofku xaq u lahaa muwaadinkeeda inay siiso laakiin dadka xaafadda saan looga caban qofku waa inuu wixii looga baahdo ee laydhaa dhulkaasaa erborku ka maarmi waayo waa inuu huraa dowladuna dee adduun ma weydee qofkaa samirsiinta waa inay jeebadda gacanta u gelisaa haddiiba se la waayana waa inuu erborku mudnaadaa oo bila adduun dhulka lagu dhaafsan karaa si xaafadda inoogu qurux badnaato mulkiilaha hoteelka waan waan waan waan ducaynayaa waan u mahadnaqayaa ama magacii xaafadda ku hadlaya insha allahu tacaala isna waa naga mid maanta laga bilaabo qof kastoo halkan dee maal gashaday baa xaafadda guddigeeda u furan yahay cid kastoo soo degtay u furan tahay waladeeda xilka soo haysay waanu daalay saddex wadaan imanka mashruucii ugu dambeeya ahaa xogaa gashaamkana loo haystaayo aan badnayn dee dhibtaasay leedahay moogtahay marka insha allahu tacaala waxaanu rajeynaynaa ganacsada hadda nagu soo kordhay iyo ganacsadayaasha badan ee kale ogahay inay imanayaan xaafadan inayna qaybta qaadadan guddiga ka mid noqon doonaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi
cabdikariin axmed nuuri iminkana waxaan siin doonaa kelmad madaxaqameedka markaa madaxaqameedka waraabi oo aan jecelahay isna inuu kelmad ka yidhaahdo waraabi kusoo dhawow aad ugu faraxsanahay oo runtii aan goorahan oo dhan la qushuucsanaa shirkadda gurigan dhisnay sida quruxda badan ay u soo habeeyeen waxaan leeyahay aydii barkiis haltaba shirkadda intaasaan iyada ugu mahadnaqayaa cid kasta oo soo cajiib waa u mahadnaqaya waxaan leeyahay cajiibidkaa soo cajiibtay aada iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa mulkiilaha hoteelka marwada iyo xaajigabana waxaan leeyahay xaaji in badan baad qurbaa ku maqneedee maantaad nasanasaaye ilaahay tacabkaha idin barakeeya idinkana wax wanaagsan baad soo kordhisana idinkana waa idinku hambalyeynaynaa midna waan codsanayaa dowladdii idinkama maqna waan u marinaya waa wada fadhiyaane dowladda waxaan ka codsanayaa inay meheradda ugu deeqaan inay martiqaadyada u badiyaan lacagtana aanay ka amahan dowladda midkaa waan ka codsanaya waxaan leeyahay waar bal martiqaadyadana ku soo badiya meelo kalaa gegeysaan waxe lacagtana u soo qadimo ha ka reebina si ay meesha kor ugu kacdo labada dowladdana intaasaan ka codsanayaoo rusii dheerayn maayo iyaga waxba odhan maayo waanay wada maqlayaanoo waxaan umalaa casiibada horreysa inay ku qaban doonaan halkan dhakhaatiirtiina way fadhiyeenoo dee dictor tunkaaban halkaa ka muuqdeen daktar adigana waxaan kaa codsanayaa qoliina dhakhaatiirta inaad ku soo casuuntaan beshinkiina lafteeda nafaqo badan bay u baahan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa martida ka soo qayb gashay meheradana aad baan ugu faraxsannahay waanta waa horumarkii loo baahnaa bilxaqiiqa waa wixii loo baahnaa ee wanaagsanaa axmed cabdikariim axmed moogaa dhameeye waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada horta xaafaddana in yar ma xaafaddu may cawcawleene wadadunbaa ka qabiya wadaduna way iska dhammaan doontaa waa idinku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa wadada qabiyadeedana waxaan u malaynaya inaad baryahan miidiyaa kala socoteene waa sii wadanaa inta la samaynayo oo sidaas usii eegan mayno dhulkaa yare uu ka hadlaya cabdikariin axmed mooge iyo inta ku xeeranba waxaan leenahaa loo ilaaliya xaafadda garoon ma laha sariirad ma laha station ma laha wax adeegii bulshada wax uuga yaalaa ma jiraan intaasaa u bannaan cisbitaalkaa manhalbaag xaafadan wax dhuloo weyn oo bannaanaa jiray iskuuladii iyo dhakhaatiirtii iyo adeega ay qabatana waynu ka wada warhaynaa adeega bulshada ha loo ilaaliyo xaafadda si wanaagsanna ha loogu ilaaliyo qolada deegaanka ee masalaha degta airboodka hadal baa ka taagtaagnaa waxaanu leenahay wax allaala wixii madaarka qurxintiisa iyo gurkiisa ah waa lama taabtaan ciddii taabatana annagaa isu imanana annagaa qancinane asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wanaagsan yahay boqorku qadadiibaas ka dhow markaan wuxuu hal yeeli doonaa xagiga caasimada cabdicasiis maxamed xaashi oo dira ku hadli doona magaca hadiisa
والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وزيرك وزارة الرماء كده وزيرك وزير الدولة وزارة المدحتوية وزيرك الرماء كده مدن علي محمد بن عبده وزيرك المدحتوية مدن محمد موسى عبده iyo kuliyaha ciidamada ama jaranka ciidamada badda axmed cusmaan waxaan kugu salaamayaa ganacsatada faraha badan ee halkan fadhida mas-uuliyiinta kale fadhida waxaan kugu salaamayaa salaamta islaamka wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam waxaa kow waxaan umahadnaqayaa jananaar ama xaaji cabdilaahi kaahin kun weyn oo culusa somalilan magac weyn ku leh waxaan leeyahay markaa lala hadlayay dowladda ku jira ka mid ahee macsuumadaha ku samayn doona ballantaana waanu ofinaynaa wax badanna waad qabatay waanana kuugu mahadnaqaynaa waxqabadka aad waddanka gelisay taas waxaan leeyahay jananaarka midna waxaan uga mahadnaqayaa shirkadda annajax dhismaha quruxdan badan samaysay farshaxanimada ku jaahan tahay waxaan leeyahay aad baan idigu mahadnaqaynaa shirkadaana waxay mudan tahay in abaalmarin la siiyo dhismaha sidaa quruxda badanay samaysay iyagana waan uga mahadnaqayaa intaa kabacdi waxaanu leenahay sidii cabdikariin ka dhawaajiyey iyo oday dhaqameedkuba waxaanu ballan ku qaadi doonaa haddii ilahaynaa inaanu xaafadda wax fara badan aanu u qaban doono in aanu intaa ay ka cabanayso aanu u ilaalin doono in aanu waxugu darno mooyaane inta aanu joognay inaanay waxba ka naaqusmi doonin haddii ilaahayna subxaana watacaala sariibada ay ka cabanayso waanu samayn doonaa oo hal meel halkan aan ka wadnaa saldhiga meel halkan aan ka wadnaa waanu samayn doonaa laamidi waa la samaynayaa waxaanu samayn doonaa laami afar blaana waxa ay yeelan doontaa mijicdi waa video inaa sheegan laakiin hadday igu geliftay laamid airportku waa laamid u weyn ee hargeysa marta iyada iyo laami kaleba waxaa noogu jirta in ay min afrahaad noqoto inta aanu joogno gola ahaan taariikhda markii koowaad ee ay noqotayna way noqonaysaa nusqadina waanu haynaa anagoo gola ah laamidin iyo laami kale afar haadno ah oo asfar bilaan ah waananu samayn doonaa markaan asfar bilaan ley waa miidin miideeditaanu bilownay sida cabdikari sheegay saddex kilomitir baanu halkaa ka samaynay masallaha laamid intuu xaggaa ka marto waxaanu ka samaynay halkan hal kilomitir oo dhan dhinaceenan marta intaa uu sheegay cabdikariin isku xidhkaana waanu samayn doonaa miigu markayna dhaaftana waanu isku xidhi doonaa waxa noo dheer oo aanu samaynaynaa laamida airportku waa sawirkii magaalada inaanu samayn doono straight licenskii oo aan iminkana wadada dhexe marayno airportkana ka soo bilaabmi doono ganacsatada odayaasha wasiirada iyo shirkada dhisay ninka loo dhisay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad buu mahadsanyahay saxiixa cabdicasiis imikana waxaan kelmad yaroo booban ugu yeeri doonaa maxamed muusaabe wasiirka wasiiru dowlaha madaxtooyada
markala midkii mutasharafka ka soo qayb gashay xafladan qiimiga leh ee quruxda badan ee cabdilaahi kaahin kudheelkan uu inoo dhisay oon qurbujoogtana leeyahay waa wax lagu daydo oo nin waloo qurbujooguba halkuu ku dambayn doonaa waa halkan waxaanu leenahay idinkuna taasoo kalaa laydinka rabaa in dadkiina iyo dadkiinaba kusoo kordhisa waxa mahad labaadaan usoo jeedinayaa shirkadii sida quruxda badan u dhistay ayaan iyadana leeyay ilaahay waajibka aa idin dhismahaa ka qaadatay idinkana xagga adduun iyo xagga aakraba ilaahay aa idinku daro waxa aan leeyahay soo dhawow baan leeyahay cabdilaahi kaahin wax wanaagsanna waad qabatay adiga iyo marwadaadabana waan kugu soo dhawaynaynaa magaaladana quruxda ku soo kordhisay waxaan leeyahay soo dhawow soo dhawow maanta halkan arrinka lama yaalo waxa yaalla inaynu mahadnaqno iyo inaynu ku soo dhowaano iyo inaynu baarino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kelmada gabagabada waxaan siin doonaa wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed waran cadde oo si xisbiga noogu shiri doona asalka
بسم الله الرحمن الرحيم مدحنا شرفت الهلكن فديدا مدح دقميدك دلين يردا iyo cabdilaahi taarin oo aynu maanta garab taaganahay waxyaabaha qiimaha loo halin ka sameeyey dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa hantiilaha cabdilaahi kaahin iyo marwadiisa oo runtii aan odhan karo waxaa la yidhahda geesinimadu waa dhowrno xabadoo keliya maaha isagu si labuu koobsaday jenaraal weeye waxaan ka warhayaa maadaama aan lu ku leeyahay dhinaca ciidamada oo aan ka soo jeedo asalkaygii hore inuu ahaa geesiyadii somalilan ee ku caanbaxay geesinimada oo runtii aniga lafteedu muxuu ahaayey biladii u horeysay geesinimada waxaan dhaatay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii oo haddaan la yaasa macnaheedu maaha inaan anigu markaa weynaayo dagaalamayey laakiin aabbahadoo calanka furaya dabagolayaale ayaan daba taagnaa marka dee nin mar haddaan carari waa intii odaygu uu furayay baalka inkastoo waxba ku tarin debiladii imika anaa dhaxday marka cabdilaahi dagaaladii nooc ahaa wuxuu ku ahaa geesi geesinimada laadu maanta ina muujiyana waxa weeye markii uu dabadda qabtay waxoogaagii uu soo shaqeeyey inuu haddana u huro dalkiisa iyo dadkiisa inuu gurigan quruxda badan aynu ku nasanno waa aynu wax ka cunno waa aynu ku sheekaysanno waa aynu caalam kala soconno inuu inoo dhiso wixii uu hayay oo uu dhulka geliyo dalkiisa geliyo waa geesinimo aan la qiyaasi karin waxaan ogahay qaar badan oo ka xoolo badan oo qaarkood iga soo horjeeda cabdilaahi iyo marwadiisa inay qurxiyaan waddanka sababta waxa weeye somalilan waxaanu ka soo qaadi karnaa nin caruusa maanta ninka caruuska wuxuu ugu jecelyahay cidda kaalisa caruuska somalilan maanta wuxuu u baahan yahay wadooyin qurux badan wuxuu u baahan yahay guryo qurux badan wuxuu u baahan yahay dad midaysan wuxuu u baahan yahay dal wuxuu doonayo kula garab socdoo gelbiya oo ah meherkunbaa inoo halay xorriyadda somalilan inaynu dhowaan haddii la yidhaahdo meherkeeda iyo guurkeeda aynu u dabaaldegno marka intaynu guurdoonka nahay ninkii waxay nagu tiraabaa qiimo weyn buu inoo kordhiyey waxaan leeyahay ragga lacagta haysta waxaa maanta gobonimada somalilan bixi damba birina yeelanaysaan waxaan qabaa guryaha waaweyn iyo muxuu ahaayey waxa maanta hargeysa ka socday la yaab kale ee dhismaha ah inaanu qofka hantida bixiyey lahayn ee dadku leeyahay oo ummaddu leedahay oo shacabku leeyahay oo aynu wada leenahay baanu qabnaa isagu waxa keliguna dheeri waxa weeye lacagtiisi buu inoo geli guri aanad lahayn oo qurux badan oon idinkaa celinayn oo raashin wanaagsan yaalo oo kuraasi wanaagsani taalo oo bilicdii waddanka wax tartay waxa weeyaan qiimo badan cabdilaahi kaahin iyo keyrkiiba waxaan leeyahay hambaliyo ku soo dhowaada raga kale muxuu ahaayey ganacsigan aan ku soo dhawaadeen si ay waddankooda waxu gelin laayeen qiimahaasaynu dabeedna yeelanaynaa sugaa wanaagsan iyo waddankaa wanaagsan iyo dhismaha wanaagsan baynu la meel maraynaa taasaynu wax badan caalamkaga helaynaa marka laynoo yimaado magaalo qurux badan oo xashiishkana weliba aynu iska xaadhnay intaasubaa inoo dhiman waxaynu noqon doonaa dal la ictiraafo oo dadku ahmiyad weyn u hayo oo la yidhaahdo warragga waxaan samaystay waxay istaahilaan in loo guuriyo